ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida ah oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa saddex-iyo tobanka bisha jumaadu thaaniya sanadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada qodobada maanta oo sabtiya barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah duqaymaha iyo dagaalada yuhuuddu ku hayso muslimiinta reer khaza oo galay maalintii afar boqol soddon iyo shanaad oo xiriir ah askar ka tirsan xukuumadda burkina faso oo lagu dilay weerar ka dhacay gudaha waddankaas magaalooyinka dalka suuriya oo maalintii shalay ay ka dhaceen banaanbaxyo waaweyn oo dadweynuhu ku muujinayeen dareenkooda farxadeed kadib markii talada laga tuuray nidaamkii nusayriyada maamulka yuhuudda oo duqayn waxyeello geysatay ka fuliyey koonfurta lubnaan dowladda ruushka oo ku dhowaad boqol gantaal ku weerartay dhanka yukrain iyadoo ay bilowdeen dagaallo kafoolkafool ah oo dhex maraya labada dhinac sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan saamayn inta leeg ayay ku yeelatay maamulka yuhuudda kadib markii kooxaha kacdoonwadayaashu ay la wareegeen dalka suuriya kuu soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
السلوى وحين تعلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
waa hagaag qodobadaas oo idil goordhow ayaan soo gudbi doonaa insha allah aynu ku horeyno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka duqaymaha iyo dagaalada ah yuhuuddu ku hayso muslimiinta reer khaza ayaa galay maalintii afar boqol soddon iyo shanaad oo xiriir ah haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa warbixintan ku eegaya cabdiraxmaan badar
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey dagaalada iyo duqiimaha yuhuudda ee ka wadamarinka goodoonsan ee khaza waxaan maanta oo sabti ah dhanka kalena ku beegan maalinkii afar boqol soddon iyo shanaad oo xidhiidh ah aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonaa duqiimo afartan iyo sideedii saace lasoo dhaafay ka dhacay marinka goodoonsan ee khaza iyo weeraro xooggan oo lagu bartilmaameysaday askarta saaynada yuhuudda haddabaan ku horeyna duqaymaha ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa waxay afartan iyo sideedii saace lasoo dhaafay fuliyeen weeraro kala duwan oo ay ku bartilmaameysadeen dadka shacabkeen waxba galabsan kuwaasoo ku sugan xerooyinka barakacyaasha madaarista ay gabbaadka ka dhigteen iyo weliba guryaha ay dadka qaxootiga iskugu yimaadaan waxayna warbaahintu warinaysaa in duuqimahaas iyo shuhaado ayaa dhaawacyo ku noqdeen boqolaal ruux oo shacab riida ah gelinkii dambe ee maalintii shalay laba tendho ay ku hoyanayeen dad barakacyaal ah kuna taala magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza dhacda ayaa waxay ciidamada yuhuuda si arxandarra ugu garaaceen duqiimo aad u xoogan oo xagga cirka ah waxaana la warinayaa in halkaas ay ku shahiideen saddex ruux oo shacab ah halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaadheen shan iyo toban ruux oo kale dumar iyo carruur ayaana ka mida dadkii halkaasi ku waxyeeloobay deegaanka jurwaad luwaad ee ina dhaca bariga isla magaalada khanyunis ciidamada yuhuudda waxay ku bartilmaameysadeen dad kale oo barakacyaasha reer khaza ka mid ah waxaana halkaas ku shahiiday toddoba ruux oo barakacyaasha ka mid ah halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaadheen kuwa kale aad u fara badan isla bariga magaalada khanyunis ciidamada yuhuudda waxay ku dileen sideed ruux oo shacab ah kadib markii ay duqin aad u xoogan ka geysteen guri ku yaala deegaanka khaswaan rashwan waxaana sidoo kale jira dad kale oo ay soo gaadheen dhaawacyo kala duwan agagarka warshadaha ee magaalada khaza ayay sidoo kale ciidamada yuhuudda ku bartilmaameysadeen dadyow kale oo shacab ah oo halkaasi ku sugnaa waxaana la warinayaan halkaasi ku shahiideen laba ruux halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaadheen kuwa kale aad u fara badan isbitaalka naasir ayaana wuxuu martigeliyey saacadihii tegey dhowr iyo toban ruux oo shuhaado ayaa dhaawacay isugu jira kuwaasoo ku waxyeeloobay duqaymo ay ciidamada yuhuudu ka geysteen koonfurta marinka goodoonsan ee khaza xirada almakhaazi ee ku taala bartamaha marinka goodoonsan ee khaza ayay sidoo kale ciidamada saynad yuhuuddu ku beegsadeen duuqeyn bahalimaah oo ay ku shahiidin dad aad u fara badan oo shacab ah kuwaasoo guri halkaasi ku yaala gabaad ka dhiganayay si ay kaga badbaadaan duqeymaha cadowga yuhuuda guryo tiro badan oo ku yaala bartamaha qidaaca gaaraan xerada nusiiraad ayay ciidamada yuhuudu ka geysteen duqeymo aan kala sooc lahayn waxaan la warinaya in halkaas uu ka dhashay shuhaado aad u tiro badan iyo dhaawacyo kala duwan warbaahintaoo soo xiganaysa wasaaradda caafimaadka ee maamulka qidaaca khaza ayaana waxay sheegtay in halkaas ay ku shahiideen konton ruux oo shacab riid ah una badan dumar carruur iyo waayeelo halkii ay jireen tobannaan ruux oo kale oo ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen sidoo kale waxaa burburka dhagaxaanta iyo bidaashubka hoostooda laga baadigoobaya dad badan oo halkaasi ku xaniban maadaama ay duqeymaha si daran u burburiyeen guryihii ay beegsadeen madarase ay ku hooyanayeen dad barakacyaalla oo ku taala waddada yaafa ee magaalada khaza ayaa waxay sidoo kale ciidamada yuhuudu ka geysteen duqeyn aad u xoogan oo xagga cirka ah waxaana duqeyntaasi ku shahiday dad aad u fara badan oo shacab ah kana midaa dadkii madrasadaasi ku sugnaa halkii ay jiraan kuwo kaloo ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan guri ku yaala meel u dhow masjidka alcumri ee ku yaala xerada jabaaliya ayay sidoo kale duqeyn aad u xoogan la beegsadeen ciidamada yuhuuda waxaana gurigaasi ku sugnaa xilligay duqeyntu ka dhacaysay dad aad u fara badan oo shacab riidah kana mid ahaa barakacyaasha reer khaza khasaare kala duwan oo shuhaado iyo dhaawac iskugu jira ayaana halkaasi ka dhashay xaafadda annasle ee ku taala isla xerada jabaaliya ciidamada yuhuudu waxay ku beegsadeen duqeyn aad u xoogan waxaana halkaas ku shahiiday sida la soo warinaya afar ruux halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad u fara badan madaafiicda goobta ayay sidoo kale ciidamada yuhuudu ku garaaceen waqooyiga xerada nusiiraad ee bartamaha marinka khaza waxyeello kala duwan ayaana halkaasi ka dhashay weerar rasaaseenna ayay sidoo kale ciidamada yuhuudu ka geysteen isbitaalka kamaal cadwan ee ku yaala magaalada beytilaayiya ee waqooyiga marinka khaza deegaanka ribaad ee ku yaala mashruuca beytilaayiya ayay sidoo kale ciidamada yuhuuda duqeyn aad u xoogan ka geysteen waxaana halkaas ku shahiday dadyo kala duwan oo dumar iyo carruur iskugu jira halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaadheen kuwo kaloo aad u fara badan xaafadda sabar ee koonfurta magaalada khaza guri ku yaalayay sidoo kale ciidamada yuhuudu ka geysteen duqeyn aad u xoogan oo xagga cirka ah waxaana halkaasi ku shahiday dad badan oo shacab ah kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen sidoo kale waxay ciidamada yuhuuda duqeyn aad u xoogan ka geysteen guri ku yaala magaalada khaza waxaana halkaa ku shahiday shan ruuxoo shacab ah halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo tiro badan shuhaado iyo dhaawacyo kala duwan ayaa sidoo kale ka dhashay duqeyn ciidamada yuhuuday ka geysteen deegaanka nafqa ee ku taala bartamaha marinka khaza deegaanka miiraaj ayay sidaas la mid a ciidamada yuhuudu ka geysteen duqeyn aad u xoogan waxaana halkaasi ka dhashay waxyeello kala duwan uu gaaray shacabkii rayidkii halkaa ku dhaqnaa xasuuq aad u daran oo ay ciidanka yuhuudu ka geysteen deegaanadii xaafada ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay sababeen istishaadka tobannaan ruux iyo dhaawaca kuwo kaloo tiro badan guud ahaan xasuuqii ciidanka yuhuudu geysteen saacadi lasoo dhaaf ayaa gaaraya ilaa iyo saddex xasuuq kuwaasoo ay ku shahiideen ka badan afartan ruuxoo shacab ah halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen dadgaar iyo sagaashan sideed ruux oo kale iyadooy xusd mudan tahay in tobannaan ruuxoo shuhaado iyo dhaawacyo iskugu jiray kuwas xaniban yihiin burburka dhagaxaanta iyo bilaha shubka hoostooda tirada guud ee shuhaadada muslimiinta khaza tan iyo sanad ka hor markii uu bilowday dagaalka khaza waxay haatan maraysaa in ka badan afartan iyo afar kun siddeed boqol toddobaatan iyo shan ruux halkii dhaawacuduna maraya in ka badan boqol iyo lix kun afar boqol konton iyo afar ruux oo kale tani ayaana waxay ka dhigan tahay in muddo afar iyo toban bilooda uu socdo dagaalka marinka khaza ay ciidamada yuhuuda si isku mid a u duqeynayaan min waqooyi ilaa iyo koonfur bari ilaa iyo bartamaha waxaana saacadaha iyo maalmahayna soo aadan suurtagal ah inay kororto khasaaraha dhimashadiiyo dhaawac dadka reer khaza maadaama ay weli socdaan duqeymaha yuhuuddana si arxandarra u beegsanaysa dadka barakacyaasha ah dhanka kale dagaalyahanada alkhasaam oo ah garabka milatari ee kooxda muqaawamada falastiin ayaa waxay shaaca ka qaadeen in ciidamadooda ka howlgala xerada jabaaliya ay toogasho ku direen askari ka tirsan saynada yuhuudda waxayna sheegeen askarigan goor uu ahaa mid ku sugan deegaanka baluug isniin ee xerada jabaaliya ee toogteen shiishihanadooda goobta ayuuna ku qurbaxay siday iyagu ka dhawaajiyeen kolonyo gaadiida oo ku socdaalaya deegaanka alfuluuja ee isna ku yaala galbeedka xerada jabaaliya ayay dagaalyanada alkhasaam u dhigeen qarax aad u xoogan gawaaridan oo ila socdeen tiro ciidama ayaana waxaa si dhammaystiran u halaagay qarax miinaha oo dhulka loogu aasay waxaana halkaasi dhimasho iyo dhaawac ku noqday in badan oo ka mid ah ciidamada saynada ee gawaaridaas la socotay dagaalyanada alkhasaam ayaa waxay sidoo kale sheegeen inay hoowiyaal ku garaaceen xarun ciidamada yuhuudi ku leeyihiin mixwer nitsarim waxaana xaruntaasi ku sugnay xilligii la duqeynayey askariya saraakiil ka tirsan ciidamada daalimiinta ee yahuuda khasaare kala duwan ayaana halkaasi ka dhashay sida la soo warinayo guutooyinka kala duwan ee ciidamada wax iska caabinta falastiiniyiinta ayaa waxay sidoo kale gelinkii dambe ee maalintii shalay ay duqeeyeen talis ciidan oo isaanada yuhuuddu ku leeyihiin magaalada khaza gantaaladii halkaasi ciidamada muqaamad ku garaacan ayaana waxaa ka mid ah gantaalka boqol iyo toddobo iyadoona la soo warinayeen halkaasuu ka dhashay khasaare kala duwan sidoo kale waxay wararku sheegayaan in dagaalyahanada muqaamada ee weerar gantaallaha ku soo qaadeen waxay sidoo kale wararku sheegayeen dagaalyahanada muqaamada ay weerar ku qaadeen kontarool ay ku sugnaayeen ciidamada yuhuudda oo ku yaala magaalada jiniin ee dhacda waqooyiga daanta galbeeda waxaana halkaasi ciidanka yuhuudda roob looga dhigay rasaas iyadoona jabaqda rasaasta laga maqlayey meelo badan oo ka mid ah magaalada ciidamadii halkaasi ku sugnaayana waxaa la warinaya inay waxyeelo soo gaareen gaari midka ciidamada qaada ayay sidoo kale dagaalyahanada muqaamadu ku beegsadeen xirada balaad ah ee dhacda bariga magaalada naabolis qarax aada u xoogan oo gaarigani si gaara u haleelay ayaana waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday in badan oo ka mid ah askartii gaarigala soctay mustawdiniinta yuhuudda ee ku sugan magaalada casqalaan ee ku horjirta gumaysiga maamulka yuhuudda ayay sidoo kale ciidamada wax iska caabiinta weerar gantaale loo adeegsaday ku qaadeen iyadoona laga awaalmariyey waxa xasuuq iyo gumaad ay ciidamadooda ka geysanayaan qidaaca goodoonsan ee khaza iyo daanta galbeed khasaare kala duwan ayaana loo soo warinaya in halkaas uu ka dhashay isku imaatin ay ku sugnaayeen ciidamada yuhuudda ayay sidoo kale dagaalyaanad muqaamadu ku garaaceen madaafiic aad u xoogan deegaanka beriida ee xidada jabaaliya goob ay ku sugnaayeen ciidamada yuhuudda ayay sidoo kale dagaalyaanad muqaamadu ku garaaceen madaafiic kaloo aad u xoogan saddex ka mid ah diyaaradaha daroonista ay leeyihiin ciidamada yuhuudda ayay gacanta ku dhigeen kooxaha wax iska caabinta falastiiniyiinta xilli ay diyaaradaha nahaayeen kuwo howla basaslama ka waday xaafadda jiniin ee magaalada rafaax ee dhacda soodinbeenaadka ee wadaagan marinka khaza iyo waddanka masar ayayna dagaalyahanada alkhasaam gacanta ku dhigeen ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر
waa hagaage qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbinno qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoreen saxaafaddu waxaana soo jeedinaya maxamed sheekh cali
aad baad u mahadsan tahay haashim cabdinaasir askar ka tirsan xukuumadda burkina faso ayaa lagu dilay weerar ka dhacay gudaha dalkaasi mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam almuslimiin ee ka dagaalama wadamada dhaca mandiqada saxaraha iyo saaxilka afrika ayaa fuliya howlgallo kala duwan oo ay ku beegsadeen ciidamada dowladda burkina faso ciidamada mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam almuslimiin ayaa ka hortay kolonyo ka tirsan ciidamada burkina faso oo duulaan kusoo ahaa weerarkan ciidamada shaamuudka ah ee burkina faso soo qaadeen waxaa lagu gaarsiiyey khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxayna meydaanka dagaalka uga carareen hubkii ay garwaxsanaayeen sida lagu sheegay war ka soo baxay mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam almuslimiin kadib markii weerarkaasi dhacay mujaahidiinta fadhigooda kuma aysan sugin weerar kale inay soo qaadeen ciidamada burkina faso waxay dagaal culus ku qaadeen xarun ay askarta burkina faso ku leeyihiin mandiqada ramba iyadoona halkaasi lagu gaarsiiyay askarta burkina faso khasaarooyin isugu jira dhimasho dhaawac iyo mid hantiyadeed intaba waxayna mujaahidiinta ka tallaabsadeen meydadka laba askari sidaas iyo si la mid ah ciidamada mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam almuslimiin ayaa kamiin waxay u dhigeen kolonyo ka tirsan maleeshiyaadka calowshadu shaqaystayaasha isku magacaabay fagnar waxaana qarax lala beegsay mid ka mid ah maleeshiyaadka fagnar ee uruushka tababaray marka laga soo tago weeraradaasi kala duwan oo dhacay maalmihii aynu soo dhaafnay waxay ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada nusratul islaam laba deegaan kala wareegeen askarta burkina faso deegaanada ay mujaahidiinta la wareegeen ayaa ka tirsan wilaayada kaya jamaacada jihaadiga ah ee nusratul islaam almuslimiin ee ka dagaalanta mandiqada saxaraha iyo saaxilka afrika xiriirkana la leh warweynaha jihaadiga alqaacida ayaa isku ballaadisay dhul ballaaran oo dhaca mandiqada saxaraha iyo saaxilka afrika gaar ahaan dalka burkina faso ciidamada militariga nusratul islaam ayaa waayihii dambe sii xoojiyey beegsiga iyo baacsadka ay ku hayaan askarta xukuumadda wagadugu ee daacadda u ah dowladaha reer galbeedka kuwaasoo dhibaatooyin ba-an ku haya dadka muslimiinta ee ku nool mandiqada dhinaca kale magaalooyinka waaweyn ee dalka suuriya ayaa maalintii shalay waxaa ka dhacay isku soo baxyo waaweyn oo daarnaa guushii laga gaaray nidaamka nuseyriyada ah ee talada laga tuuray maalintii shalay oo jimco aheed waxaa fagaarooyin kala duwan oo ku yaala magaalooyinka ugu waaweyn ee waddanka suuriya isugu soo baxay dad aada u fara badan oo wejiyadooda ka muuqatay farxad aada u weyn oo ku aadan guushii taariikhi aheyd ee laga gaaray nidaamka nuseyriyada bashaar al asad ee xukunka dalka laga furomroojiyey reer suuriya waxay maalintii shalay u ahayd maalin ka duwan maalmaha kale sidaaba ka muuqata shucuurka ay muujinayaan isku soo baxyada ay dhigayeen dadka reer suuriya ayaa soo gaaray ilaa iyo habeenkii xalay dadka halka ay tiro badan ka qabaan waxay buuxdhaafiyeen wadooyinka waaweyn ee magaalooyinka dimashik xalab ximis darca allaadiqiya suweyda iyo dayrusuur ereyada ay ku dhawaaqayeen dadka dibadbaxa dhigayay waxaa ka mid ah suuriya waa xur waana erey muujinaya inay yihiin dad aaminsan inay ka xoroobeen gumaysiga muddada ka badan nusqarniga dusha ka haystay farxadda ehelkeena muslimiinta reer suuriya weli ma dhammaystirna maadaama qoysas badan oo ka mid ah dadkii waddanka lahaa ay weli ku maqan yihiin daafaha dunida kuwaasoo haatan bilaabay inay dib ugu soo laabtaan dalkooda kadib markii ay iska dulqaadeen heeryada gumaysiga nidaamkii nuseyriyada ee ka jiray suuriya wuxuu waddanka ku amartaagleynayay muddo ka badan konton sano isagoona dadka ku nool dalka suuriya dhadhansiyay dhibaatooyin kala duwan oo ka mid ah noocyada cadaabka oo usii dheer gumaysiga aan xaddiga lahayn muuqaalo aynu ka helnay dalka suuriya oo lagu baahiyey mareegaha internetka ayaa muujinaya kumanaan kun oo iskugu soo baxay magaalooyinkan horey usoo sheegnay kuwaasoo ay qaarkood wataan sawirka mujrim dhiigyacabka lagu magacaabo bashaar al asad kaasoo sawiradiisa ay si fool xun ula dhaqmayaan haatanna isagoo dullaysan oo madaxa lalaadinaya ku sugan waddanka ruushka gaar ahaan magaalada moscow geeska kale maamulka yahuudda ayaa duqeyn uu koonfurta lubnaan ka fulay ee ku dilay hal ruux wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda lubnaan ayaa war ay soo saartay waxay ku sheegtay in duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday magaalada alkhiyaam oo dhacda xadbeneedka u dhexaysa lubnaan iyo dhulka la heystay falastiin lagu dilay hal ruux halka uu ku dhaawacmay mid kale duqeynta oo ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee maamulka sahaynada yahuudda war ka soo baxay maamulka sahaynada yahuudda ayaa lagu tibaaxay in ciidankiisa kaxeeya diyaaradahan duuliyaha lahayn ay beegsadeen xubno ka tirsan ururka isku magacaabay xisbullah sida ay hadalka u dhigeen ciidamada maamulka yahuudda ayaa la sheegay inay isaga baxeen koonfurta lubnaan waxayna goobihii ay ka baxeen la wareegeen askar ka tirsan xukuumadda lubnaan saasoo ay tahayna weli ma aysan joojin yahuudda duqaymaha cashwaayga ah oo ay ku hobtaan dadka rayidka ah oon waxba galabsan oo u badan dumarka iyo carruurta sahaynada yahuudda ayaa horey u jebisay heshiiskii lagu sheegay xabad joojinta ee la dhex dhigay iyaga iyo ururka isku magacaabay xisbullah kadib markii ay sida ay dooneen ka yeeleen qodobada heshiiskii ay isaga baxeen koonfurta lubnaan maamulka yahuudda ayaa tan iyo markii uu duulaanka gardaradaha kusoo galay waddanka lubnaan wuxuu duqaymo aad u fara badan ka geystay gudaha lubnaan gaar ahaan koonfurta aalaaba marka uu geystay duqaymaha ceenkan ah oo ay ku hoobtaan dadka rayidka waxaa loogu bartay inuu ku tilmaamo inay ka tirsan yihiin ururka isku magacaabay xisbullah ugu dambeyntii dowladda ruushka ayaa ku dhawaaqday boqol gantaal oo ku weerartay ukrain iyadoona ay dib u bilowdeen dagaalada foolka foolka ahaa ee dhexmarayay labada dhinac xukuumadda ruushka iyadoo ka jawaabaysa duqaymo loo adeegsay gantaalo balastika oo lagu weeraray arbacdii aynu soo dhaafnay dalkeeda islamarkaana kaga yimid dhanka yukrain waxay iyadana shalay sawaariikh subaxii ooda kaga qaaday dalka yukrain madaxweynaha xukuumadda kiyef oo hadlay wuxuu sheegay in ruushka uu kusoo weeraray saddex iyo sagaashan gantaal oo ku jiro mid laga leeyahay dhanka kuuriyada waqooyi oo ciidamo ka socda waddankaasi ay dagaal kula jiraan xukuumadda moscow gantaalada roobka looga dhigay kiyef ayaa isugu jira noocyada balastikada iyo kruuska waxayna geysteen khasaarooyin hantiyadeed iyagoona burbur xoogan u geystay dhismayaal aad u fara badan korontadiina ay ka gooday dhinaca kale dagaal fuulka fool ah oon waxba la iskula harin ayaa dhexmaray yukrain iyo ruushka kaasoo ka dhacay duleedka meel koonfureed kaga beegan magaalada brofeska ee ka tirsan waddanka yukrain waxayna ciidamada ruushka magaaladaasi usoo jirsadeen wax ka yar laba kilomitir sida ay sheegayaan warar qaar magaaladan ayaa ah mid istaraatiiji oo dhacda labada waddan waa ruushka iyo yukraine waxayna ruushka mar weliba u xusul duubayaan inay gacanta ku dhigaan magaaladan istaraatiijiga ah oo dhacda meel u dhow waddankooda dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa xubintii ee qalinka saxaafadda oo aan kusoo gudbino qodobadii ugu muhiimsanaa wararka ay qoreen warbaahinta aan dib idinkuga celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta kaarsan
وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق waa hagaage weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan saameyn intee le-eg ayay ku yeelatay maamulka yuhuudda kadib markii kooxaha kacdoon wadayaasha ay la wareegeen dalka suuriya waxaana warbixinta soo jeedinaya muxsin xasan xaaji
kamaysan soo wareegin saacado yar un mooye markii uu madaxweynihii jazaarka ahaa ee bashaar al asad uu iskaga ruqaansaday magaalada dimishik ee caasimadda ah subaxnimadii axadda siddeeddii bishan socota ee disembar iyo markii ay guutooyin dabley ah oo ka tirsan ciidanka yuhuudda soo jeexeen xuduudda suuriya iyaga oo ka faa'iidaysanaya faraaqa amniga ah ee ka dhashay marxaladda kala guurka ah ee kadisay nidaamka suuriya xoogaggii hubaysnaa ee raacsanaa al asadna ay soo banneeyeen mandiqadda xuduudeed ee ay suuriya la leedahay dhulka falastiin ee gumaysiga yuhuudda ku jira howlgal siqitaan xagga dhulka ah ayay kumannaan ka tirsan ciidamada yuhuudda gelinkii dambe ee maalinnimadii axadda ku soo galeen mandiqadda ay xanibaadda saaran tahay ee sohdinta lagu kala dhigay suuriya iyo maamulka yuhuudda kow iyo soddonkii mey sannadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo afartii markii ay labadan jaanib kala saxiixdeen heshiiskii xabad joojinta bayaan rasmi ah oo ka soo baxay taliska guud ee ciidanka gumaysiga horaantii toddobaadkii tegey ayaa lagu xaqiijiyey in cutubyo ka tirsan ciidanka sahayinada ay ku faafsan yihiin mandiqadda dhaqdhaqaaqa ka caagan ee u dhexaysa suuriya iyo falastiin iyo manaadiq kale oo dhaca dhulka buuraleyda ah ee aljawlaan kolkanna ma aha markii ugu horreysay ee ay ciidamada yuhuuddu soo jeexaan sohdinta lakala dhex dhigay maamulka yuhuudda iyo dalka suuriya looguna magacdaray sohdinta yondoof kal sii horraysay ayay ahayd markii wakaaladda wararka ee a b ay daaha ka rogtay iyadoo ictimaadayso sawirro ay ka heshay dayax-gacmeedyada in ciidamada yuhuudda iyo maamulkooda ay mashruuc wadabixin ah ka wadaan xuduudda dalka suuriya kaasi oo uu dhismihiisu soo bilowday bishii julaay ee ina dhaaftay wakaaladda ayaana sheegaysa in maamulka yuhuudda uu dhowr jeer ku takrifalay mandiqadda xaniban intii uu ku guda jiray mashruuciisa wadadhisidda ah si middan la mid ah waxaa jirta dhacdo kale oo ay warbaahintu kaydisay taasi oo ay ciidamo ka tirsan maamulka yuhuudda kuna hubaysnaa gawaarida gaashaaman bishii sebteembar ee sannadkan ay masaafo gaaraysa laba boqol oo mitir gudaha ugu soo galeen dhulka suuriya sidoo kale maamulka yuhuudda ayaa isku ballaariyey mandiqadda bari ee xuduudda ah isagoona halkaasi ka sameeyey jid dheer oo u bixiyey soofa konton iyo saddex oo gudaha dhulka suuriya u soo galay masaafo gaaraysa laba kilomitir intii ay ciidamada yuhuuddu wadeen usoo dusidooda dhulka suuriyaana waxa ay qafaasheen laba qof oo u dhashay dalkan kuwaasi oo ku sugnaa mandiqadda raacsan nidaamka suuriya balse soo gelitaanka yuhuudda ee dhulka suuriya markan waa ay ka duwan tahay mararkii hore dhammaantood waa ayna ka gedisan tahay keliyana oogama beddelno in ay ku soo aadayso iyadoo talada suuriya laga tuuray qoyska al asad laakiin waxaay oga duwan tahay xajmiga uu la egyahay xilligan weerarka xagga dhulka ah ee ay ciidamada yuhuuddu ku soo galeen dhulka suuriya oo ay barbar socdaan duqaymo xagga cirka iyo badda ah oo aad baaxad u leh haddii aynu milicsanno weerarada xagga jawiga ah ee ay diyaaradaha yuhuuddu ka geysteen dhulka suuriya diyaarado ka badan saddex boqol iyo konton diyaaradood oo kala jaad ah ayaa duqaymo laayaan ah ka fuliyey dhulka suuriya iyagoona yooleystay saldhigyo militari baqaaro hubayd iyo goobo ay ku keydsan yihiin diyaarado iyo hub horumarsan islamarkaana ay leedahay suuriya camaliyadan ay fuliyeen diyaaradaha boqolaalka ah ee raacsan maamulka yuhuudda ayaana lagu sifeeyey howlgalkii ugu ballaarnaa abid ee ay fuliso munadamada hawada ee kayaanka gumaystaha ah xagga dhulkana ciidanka yuhuudda ayaa ka soo tallaabay mandiqadda xadar ee goonka ku haysa buurta al-sheykh iyagoona qabsaday dhulbuureed uu dhirirkiisu gaaraya laba kun iyo laba boqol oo mitir ciidamada yuhuudda ayaa sidoo kale u dusay muxaafadada alqunaytara oo iyadana ku aadan magaalada albaacath tallaabadan cusub ee ay qaaday yuhuudda ayaa waxa ay kicinaysaa muwjado su'aale isweydiin ah oo ay ugu horreeyaan weydiimahan daaran maxaa ka dambeeya weeraradan culus ee maamulka yuhuudda maxaa uu u taamayaa kayaanka sahyuuniga ah in uu ka fushado suuriya si soogelitaanka ay ciidamada yuhuudda ku soo jabsadeen xuduudda suuriya ma howlgal ku eg xilliba sidaba ay ku andacoonaysa yuhuudda mase waa damac guracan oo ay ku doonaysa dhul cusub oo shaam ka mid ah ugu horrayntii dalka suuriya iyo dadkiisa ahlu sunnaha ahba waxa ay weligood ka dhignaayeen sunta ka ilmaysiisa madaxda maamulka yuhuudda maankoodana aanan ka bixin tan iyo markii la unkamay kayaankoodan dhiciska ah sababa ku aadan in ay suuriya ku fadhida dhul ballaaran oo ay qabsashadiisu ka mid tahay riyada weyn ee sahaayinada xilli ay qaar badan oo ka mid ah madaxda maamulka yuhuudda ku faraxsanaayeen nidaamka nusayriga ah ee qabsaday dhulka suuriya kaasi oo inuu yahuudda ilxun ku fiiriyey iskaba daayay dadkii u dhashay dalka tunjileecsaday wakhtigan waxaa maamulka yahuudda iyo madaxdiisuba haraynaya cabsiyo xoogan oo la xidhiidha dowladda ka dhalan doonta suuriya iyo halka ay la ekaan karta sunta ay u qoolaysa yahuudda netanyahu ra'iisul wasaaraha yahuudda ayaana halis ku tilmaamay dowlad sunni ah oo ka hanaqaada suuriya istaraatiijiyadda uu maamulka yahuudda kula dhaqmaayey nidaamka nusayriga ahaa ee ka jiray suuriya ayaa ahayd mid isdul saaran daboolan badanna ay ku gadaaman tahay kayaanka sahyuuniga ayaana xilli ka mid ah zamanka waxaa welwelgeliyey canaasiirta raacsan dowladda shiicada ah ee iiraan iyo ururka xisbullah oo si adag oogu faafay suuriya iyadoo ay sidaasi tahay haddana maamulka yahuudda weligii uma sacyin sida uu sheegaya cabdilwahaab almursi oo u dhuundaloola arrimaha shaam in uu rida nidaamka bashaar al asad tani cagsigeedana tan iyo sannadkii labada kun saddex iyo tobanka maamulka yahuudda ayaa bilaabay duqaymo xagga cirka ah oo uu ku beegsado goobaha ay ku sugan yihiin cutubyada raacsan iiraan ee ku sugnaa dalka suuriya intii ay waday duqaymaheeda yahuudda ayaa beegsatay goobo badan oo ay ku sugan yihiin canaasiir ka amar qaata xukuumadda tahraan iyo mawaaqic si gaar ah u raacsanayd ururka isku magacaabay xisbullah waxaana goobahan ay beegsatay yahuudda ugu cansan markaskii baadhitaanada cilmiga ee ku yaallay baadiyaha magaalada xamaah kaasi oo uu gacanta ku hayay xisbullah sannadkii labada kun labaiyo labaatanka taliska ciidan ee maamulka yahuudda ayaa caddaystay in afar boqol oo weerar oo xagga cirka ah uu ka fuliyey dalka suuriya keliya intii u dhexaysay sannadaha labada kun toddobiiy tobanka iyo labada kun labaiyo labaatanka iyadoo ay sidaasi tahay haddana xukuumadda al asad kamaysan hadal weligeed xadgudubyada cireed dhuleed iyo dadeed ee uu maamulka yahuudda ka geysanayay gudaha dalka suuriya muxaliliinta qaar ayaana ku doodaya in uu bashaar al asad feermeeyey duqaymaha qaar ee maamulka yahuudda uu ka geystay gudaha suuriya kuwaasi uu al asad ka dhex arkayay dana guracan oo isaga u laabanayay sida ay tibaaxayaan ilxogeedyo kala duwan maamulka yahuudda ayaa waxaa soo food saartay cabsi xoogan oo uu ka qaba kacdoonka sunniga ah ee ka hanaqaaday suuriya al asadna talada ooga tuuray kow iyo toban maalmood oo keliya yahuudda ayaana qalqal ka muujinaysa dowladda cusub ee ka hanaqaadi doonta suuriya iyo in ay iltisaami doonto go'aanka maamulka yahuudda uu ku qaatay gobolka aljawlaan iyo in ay u sacyin doonto sidii ay u soo ceshan lahayd gobolkaas walaacan ayaana maamulka yahuudda ku qasbay in uu la hormaro weerarro uu ku qaado hubka iyo saanadda suuriya wargeeska ha artis ee yahuudiga ah ayaa dhankiisa daabacay in kayaanka yahuudda ay ka dhex taagan tahay cabsi xooggan taniyo intii ay dimisha ka baxday gacanta qoyska al asad netanyahu ayayna sheegaysaa in uu yahay cidda ugu badan ee ka cabsanaysa kacdoon wadayaasha suuriya isagoona u arkaya in ay wiiqi karaan guulkusheegga uu raba inuu ku qanciyo dadka yahuudda oo ka wada socda naciibka ay u qabaan dhiiggacabkan ra'iisul wasaarahooda ah
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
guud ahaana intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله الشمس وما أعددت للرمس فسبحان الله